inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay tiro intaa ka badanna waa ay dhaawacmeen kadib dagaal aroornimadii hore ee saakay ka bilowday galbeedka magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug odayaasha gobolka mudug ayaa tiro dhowr jeera u fadhiistay xalinta dhul la isku haystay hase yeeshee lagama gungaarin xal uhelidda xiisada dhulka ka aloosantay waxaana socday dadaallo lagu xalinayo muranka dhulka dadka reer gaalkacyo ayaa hurdada kaga soo salalay rasaas ay isweydaarsanayaan dhinacyadii isku horfadhiyey galbeedka gaalkacyo kuwaasi oo markii hore u muuqday maleeshiya beeleed nabadoon cali diiriya aloore oo ka mid a waxgaradka gobolka mudug ayaa dhinacyada ka arrimiya gobolka mudug ugu baaqay joojinta xiisada dagaalka ee ka bilaabatay magaalada gaalkacyo waxaan ugu baaqayaa labada geesood in dagaalka la joojiyo haddii hadal lagu beddesho xabadda in hadal lagu beddesho haddii la diido kollay wixii ilaahay iraadeeya waa dhacahayaan yaan hadhow la odhan odayaashu nabad kuma hadlin odayaashu nabad kuma hadlin labada maamul waxaan ugu baaqahayaa ciidamada hooyooyinka culimaa'udiinka in nabadda la jooy nabadda la qaato in nabadda la qaato wixii dhintay allaha u naxariisto hadday xaq ku dhinteen haddayse xaq ku dhimanna ilaahay baa la xisaabtamahaya qolo walbaba meesheedii ha u laabato markaa ha la wada hadlo waxaan u baaqayaa culimaa'udiinka nabadoonnada hooyooyinka gabdhaha nabadda ha la qaato dagaalka oo xooggiisa uu ka dhacay daanta galbeed ee gaalkacyo ayaa saameyn ku yeeshay xaafadda garsoor oo ka agdhoweyd halkii diriirtu ay ka socotay waxaana dadka qaarkii ay bilaabeen in rasaasta la isweydaarsanaya ay ka maataan duqa degmada gaalkacyo ee maamulka galmudug xirsi yuusuf barre oo la hadlay saxaafadda ayaa sharaxaad ka bixiyey bilowga dagaalka iyo cidda uu u dhexeeyo wuxuu sidoo kale eedeyn u jeediyey maamulka puntland maanta waxaan shirkan jiraad u qabannay dagaal ayaa ka bilowday magaalada gaalkacyo galbeedkeeda wuxuu ku bilowday markii hore degaan dhul la ysku haystay dagaalku dagaal fudud buu ahaa subiixi hore hadda waxaa soo galay tignika waaweyn baa soo gashay dagaaladan waa soo laalaabteen ilaa iyo haddana ma jirto wax cad oo laga gaaray sababtu maxay noqon kartaa sababtu waxay noqon kartaa reer puntland in si sax loo wada hadlo ma ogola waxaan moodaa inay aad u danaynhayaan dagaalka oo celcelis ay yihiin waxaanu ugu baaqaynaa dagaal dani kuma jirta dagaalka joojiya wax ka jira lama arko dagaalka ciidankeennaa lagu soo bilaabay ayagaa soo bilaabay saakay ilaa shalay baa ciidamadoodu meesha dhoobnaayeen dhul laysku haystay baa ku yaalay ilaa shalay la wada hadlahayey saakay aroortiina way soo bilaabeen hadda waxaa dhacaya tignika waaweyn weeye dhinaca puntland bayna ka timid dhinaca kale ma jiraan wax hadala oo ka soo baxay maamulka puntland oo ku aadan dagaalka ka bilowday galbeedka gaalkacyo ha yeeshee maamulka gobolka oo xidhiidh aan la sameeyey ayaa waxa ay sheegeen inay wadaan kulamo looga hadleeyo xiisadda cusub ee ka jirta gobolka mudug inkastoo xaaladdu hadda ay deggan tahay haddana ma jiraan cid soo kala dhex gashay dhinacyadii dagaalamay waxaase jira baaqyo ay jeedinayaan duqeyda gobolka oo ku aadan sidii loo joojin lahaa colaadda mar kale dib uga soo cusboonaatay goobtii lagu dagaalamay dabayaaqadii sanadkii hore cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo